xafladda ka dhacday magaalada hargeysa ayaa waxaa dib loogu daafuray suuqa ugu weyn ee hargeysa oo ah suuqa waaheen kaas oo bishii abril ee laba kun labaiyo labaatanka ku basbeelay dab xoogan oo ka kacay suuqaas suuqa waaheen oo ku fadhiya masaafo dhan shan kilomitir ayaa haatan dib loo furay iyadoona laga dhisay lix boqol afartan iyo afar meheradood oo ganacsi ah oo qaab casri ah loo dhisay dib u dahfurka suuqa ayaa timid kadib markii ay iska kaashadeen ganacsatada waaweyn ee magaalada hargeysa iyo guud ahaan dadka ku dhaqan magaalada kuwaas oo isku tashi sameeyey qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada hargeysa oo ka hadlay xafladda ayaa ka warbixiyey suuqa ay dib u fureen waxa weeyaan suuqa ugu quruxda badan uguna ballaadhan ee ganacsi ee geeska afrika waa alxamdulilah suuqani wuxuu ka kooban yahay afar iyo labaatan sakadood oo gaar loo leeyahay oo ka kooban lix boqol iyo afar iyo afartan albaab ama meheradood wuxuu leeyahay laba iyo toban waddo oo ku wareegsan moolkiina wakaasoo u socdaa ilaahay subxaanah wa tacaala waynugu mahadinaynaa haddii erey qura la islaaha ku soo koobana suuqani mucjisadiisu waa iskaashiga iyo niyadda wanaagsan midhaheeda ilaa miskiinka u hooseeya keeriyoonaha ayaa ka qayb qaatay anigu waxaan ahaa xogeeyaha guddida ganacsatada iyo culimmada waxaannu fadhiisan jirnay tiifiyada toban toban kunoo laanaa naloo soo diri jir dhowr iyo toban milyan ayaa akoonkii aannu maamulaynay ku soo dhacay ilaahay mahaddii ilaa maanta lacagtii waannu haynaa suuqan oo xirnaa muddo ku siman laba sano iyo dhowr bilood ayaa haatan dib u howlgeli doona waxaana hantida ku baaday dabkaasi lagu qiyaasay ku dhowaad laba bilyan oo doolarka maraykanka ah taas oo ay lahaayeen guud ahaan ganacsatadii soomaaliyeed ee suuqaasi ku ganacsan jirtay